aqana weeyo meel bay ka wada timi
bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada wararka raadiyo muqdisho oo halkan aan kala socodsiin doono anigoo shucayb maxamed caliya
idigay bidixi ma ka maaranta
wacanoo wanaagsan mar kale dhegaystayaal taarikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha juun sannada laba kun iyo labaatan barnaamijka faaqidaadda wararka alaaba waxaynu ku dul istaagnaa qodobada ugu hadalhaynta badan ee caalamka ka jira waxaynu maanta barnaamijka gebi ahaantiisba ku soo qaadanaynaa shirka dhabu heshiisiinta ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan uga socda magaalada jabuuti ee caasimada jamhuuriyadda jabuuti shirkan oo agaasinkiisa ama martiqaadkiisa uu fudiyey madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee jabuuti mudane ismaaciil cumar geele waxaa ka qaybgelaya madax xeer sare ah oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo oo ka socda dowladda soomaaliya ayna ka mid yihiin gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xasan cali khayre wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hay-adaha dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale kulankan waxaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin kale oo ka socda dhinaca somalilan oo uu hogaaminayo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi gudoomiyaha golaha wakiilada aandhehe waa golaha aqalka sare ama golaha odayaasha ee somalilan iyo mas-uuliyiin kale oo wasiiro iyo madax kale oo somalilan ka tirsan kulankan sidoo kale waxaa ka qayb galay oo goobjoog ahaa ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya doctor abiy axmed iyo mas-uuliyiin ka socday urur goboleedka igad midowda afrika safiirka dowladda maraykanka u jooga soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo beesha caalamka ka socday oo korjoogto ka ahaa shirkaasi si ay ugula markaasi socdaan wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan halkaasi ku dhex maraya bayaan rasmiya ayaa laga soo saaray shirkaasi waxaana madaxda iyo mas-uuliyiinta kulanka xaadirayo ay dul istaageen caqabadaha markaasi hareeyey shirarkii hore iyagoo sidoo kalena soo bandhigay ajendayaal ku aadan guulaysashada shirkan si loo gaaro midnimo markaasi ummadda soomaaliyeed ay ku wada naalloodaan waxaa goordhow aynu eegi doonaa mas-uuliyiin barnaamijka kasoo qaybgeli doona qadadka taleefonka uga soo qaybgeli doona hase yeeshee haddaynu eegno qodobada laga soo saaray ilaa iyo haatan shirkaasi waxaa ka mid ah in u sii socdaan madaxdan wadahadaladooda islamarkaana la sameeyo guddi labada dhinac waa dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan ka socda oo markaasi shirka sii dhammaystira islamarkaana ka hadla qodobada dhiman sidoo kale waxaa laysla gartay in laga wada shaqeeyo markaasi midnimada iyo wadajirka islamarkaana laga dheeraado waxyaabaha keeni karaa in shirarku ay fashilmaan sidoo kale qodobada kale ee halkaasi lagu soo bandhigay waxaa ka mid ah iyadoo ay ku timaaday dadaalkan uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda aynu walaalaha nahay ee jabuuti iyo hogaamiyaasha gobolka oo ay ka mid yihiin mudane abiy axmed cali ra-iisul wasaaraha etoobiya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha somalilan waxaa kulankan wada tashiga ah lagu qabtay caasimadda jamhuuriyadda jabuuti afariyo tobanka bishan jan waa juun laba kun iyo labaatan si markaasi gacan looga geysto sidii hogaamiyaasha dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan ay dib ugu sii ambaqaadi lahaayeen wadahadaladii iyo xiriirkii ka dhexeeyay dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan hogaamiyaasha ayaa garowsan muhiimadda doorka dowladda jabuuti ay ku leedahay dadaalada nabad dhisidda iyo nabad kusoo dabaalidda gobolka ka hor inta aan la iskugu iman kulankan taariikhiga ah waxaa horay u qabsoomay dhowr wadaxaajood oo natiijooyin badani ay ka soo baxeen madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxay isla garteen in guddi farsamo oo ka kooban labada wafdi ay sii ambaqaadaan wadahadallada u dhexeeya labada dhinac islamarkaana ay ka sii shaqeeyaan arrimaha weli dhiman ee la isla qaatay kulankan ayaa sidoo kale la soo jeediyey in jabuuti ay noqoto madasha shirka laga sii ambaqaadayo kulanku waxa uu ku booriyey dhammaanba gobolka qaaradda iyo hay-adaha caalamiga ah taageerada ay markaasi u muujiyeen hanaankan dhab u heshiisiinta ah ee soomaaliya waa dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan khudbadaha madaxda haddaynu dul istaagno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka mid a mas-uuliyiinta halkaasi hadaljeedinta ka sameeyu waxa uu khudbadiisa inta badan ku muujiyey muhiimadda ay leedahay midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed iyo sidoo kale mahadnaq uu u soo jeediyey dowladda iyo da- shacabka aynu walaalaha nahay ee jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi khudbadiisu waxa uu markaasi ugu mahad celiyey ama ku tilmaamay maamuuska walaalnimo ee ku xeeran wadahadalladan iyo himilada shacabka soomaaliyeed ay u qabaan horumar nabad iyo midnimo madaxweynuhu waxa uu muujiyey ififaalaha shacabka iyo dowladda soomaaliyeed ay ka qabaan gogoshan ay fidiyeen walaalaha jabuuti shacab iyo dowladba waxa uuna sheegay inay abaal ama baal dahabiya uga jiraan dowlad dhiska soomaaliya islamarkaana ay garab een, u is- muujiyeen shacabkooda soomaaliyeed labaatan sano ka hor maanta oo kale dib u curashada qaranka cusub ee soomaaliya waxaa lagu yagleelay halkan gaar ahaan magaalada carta oo jabuuti ka tirsan hogaamiyana uu ka ahaa madaxweyne ismaaciil cumar geele kaasi oo martigeliyey shirka dib u heshiisiinta ee ugu weynaa ee soomaali loo qabto kaasi oo dhabaha u xaaray dowladihii isxigxigay ee soomaaliya maanta dhab u heshiisiintani waxa waa mid qormaysa ayuu yidhaahday madaxweyne farmaajo madaxweynuhu jamhuuriyaddu sidoo kale waxa uu markaasi oo ay garab fadhiyeen guddoomiyaha golaha shacabka iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo madax kale oo dowladda ka socdeeyu uu la wadaagay madaxdii kulankan ka soo qayb gashay sida beesha caalamka iyo dowladda soomaaliyaba ay uga go-an tahay in wadahadallo maanfuran oo midho dhalah lagu xaliyo tabashada walaalaha somalilan madaxweynuhu wuxuu yidhi halkan waxaan maanta u joognaa inaan furno wadahadallo taariikhi ah oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan oo muddo dheer la sugayay si aan uga xaajoonno mid ka mid a qodobada udubdhexaadka u ah si loo gaaro nabad waarta iyo barwaaqo ay helaan bulshadeenna ayuu yidhi madaxweyne farmaajo waxa uuna sidoo kale mar kale u mahad celiyey shacabka iyo sidoo kale dowladda aynu walaalaha nahay ee jabuuti oo martiqaadkan qiimaha badan fidiyey madax kale ayaa halkaa ka hadlay waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo markaasi bidhaamiyey muhiimadda ay gobolka iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed u leedahay midnimo iyo wadajir ay muujiyaan shacabka soomaaliyeed waxa uuna sidoo kale sheegay ka jabuuti ahaan sida ay mar weliba diyaar ugu yihiin in ay garab siiyaan walaalahooda soomaaliyeed oo ay ka shaqeeyaan dib u heshiisiintooda si loo helo eh, midnimo soomaaliyeed oo mar kale hana qaada madaxweynuhu waxa uu u soo jeediyey labada dhinacba inaysan khasaarin fursaddan islamarkaana ay si dhaba uga wada hadlaan tabashooyinka ay kala qabaan si loo gaaro midnimo soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha etoobiya abiye axmed oo isna halkan ka hadlayo waxa uu dul istaagay muhiimadda sidii sidoo kale ay leedahay midnimo iyo wadajir gobolka geeska afrika ka hana qaada abiye axmed waxa uu ku faanay in dadka markaasi dega gobolka geeska afrika ay yihiin dad markaasi haysta kheyraad aad u fara badan islamarkaana ay muhiim tahay inay midnimadooda dib u soo celiyaan si loo helo isdhexgal dhex mara dhammaanba dowladaha geeska si markaasi ummaddu ay ugu jihaysato barwaaqa kusoo dabaalidda islamarkaana ay uga guuraan magacyadii xumaa ee loo bixiyey xilliyadii adkaa ee soo maray abiy axmed waxa uu sheegay in gobolka geeska afrika lagu tilmaamo mid ay colaada daashadeen balse looga baahan yahay jiilka cusub ee hadda talada hayaaho inay la yimaadaan eh, markaasi maskax furan oo lagu bedeli karo magacyada xun ee noo baxay xilliyadii adkaa isagoona een, markaasi bogaadiyey in laga gaaro markaasi xal tabashada gobolada waqooyi ay qabaan waxaynu eegi doonaa eh, dhinacyo kale oo eh, goordhow aynu qadka taleefonka eh, ugala qayb- noogala qaybgeli doona barnaamijka haddii alla idmo
icnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi bidigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa ma ka maaranta madaxow majaha ma ka maaranta maskax iyo aqoon ma ka maaranta milayda heestiyo murtidiyo ujeedada jawaabahan mayaada micnahoodu wuxuu yahay soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayrax matana weeyo meel bay ka wada timi
wararkii ugu dambeeyey ee jabuuti naga soo gaaraya waxay sheegayaan in halkaasi goordhow uu ka ambabaxay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed oo halkaa u tegay ka qaybgalka shirkan waxa uuna dib ugu laabtay dalkiisa halkaasi sidoo kale waxaa ka soconaya ee, qabanqaabo lagu dhammaystirayo guddiyada wadaxaajoodka ee kala matelaya dowladda federaalka iyo somalilan si loo sii amba qaado wadahadallada dhiman guud ahaan gobollada dalka iyo caalamkaba waxaa isa soo taraya baaqiyo lagu taageerayo eh, wadahadallada dhabuheshiisiinta ah ee dib ugu furmay dowladda federaalka iyo somalilan Eh, shacabka gobollada een, dalka guud ahaantood intooda badan oo warbaahinta kasoo muuqday waxa ay guul iyo ififaallo wanaagsan ka muujiyeen eh, markaa shirka ka furmay magaalada jabuuti ee u soconaya madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan sidoo kale eh, dalalka dibadda ayaa ka mida eh, meelaha laga soo dhoweeyey dalka koonfur africa een, soomaalida ku nool ayaa soo dhoweeyey een, wadahadallada dhab u heshiisiinta ah ee u furmay eh, markaasi dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale somalilan sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur africa cabdiqaadir axad dhaqane
jaariyadda soomaaliyeed ee magaalada britoria ee dalkan koonfur africa ayaa soo dhaweeyey wadahadalada jabuuti ugu furmay dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan qaarkood oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa waxa ay sheegeen inay lagama maarmaan tahay inay soomaaliya midowdo iyagoo dowladda jabuuti iyo tan federaalka ugu mahadceliyey si ambaqaadidda wadahadalada dowladda federaalka iyo maamulka somalilan waxaan u sheegaya dadka walaalaha soomaalida wada dhashay in ay xornimo la hele ciyaar ahayn dhibka loo soo maro waddanka waa la garanaya nin kasta waa og yahay taariikh baan leenahay soo jireenna ilaa wakhti dheera soomaali iyo somalilan waa laba walaalo laba qof walaalo weeyaan ma kala goyi karno habeen kala ma goyi karno maalin kala ma goyi karno waa labadaa farood weeyaan labadaa farood ma kala goyi karaa waa maya haddii shanta farood midna jiro kala goyi mayso marka kala goyi mayno dadka ku riyoonaya inay somalilan iyo soomaaliya kala go-aan qalbiga ha ka saaraan soomaalina waa dad walaala ha midoobaan dadka adduunka qaaradaha midoobaya oo horumar samaynaya ma ahan inaan gadaal u soo laabano annagu meel laga soo tegey oo laba boqol oo sano ka hor laga soo tegey inaan ku leexano ma ahan adduunkaa midoobaya waxaa laga hadlaya meel kastaa laga midoobaya marka annagoo afrikaan oo weliba soomaaliya hal luuqad ku haaban oona kala turjuwaanayni waa inaan midoownaa oo gacmaha isqabsanaa dhibaatooyinka colaadda aan ka baxnaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa een, madaxweyne ismaaciil cumar geeli oo mar kasta jecel in soomaalida isku timaado oo soomaalinimada jecel oo dadku inay midoobaan jecel Een, waxaan leenahay ismaaciil cumar geeli waa soo dhawow mar kastana taas noogu dhex jir Een, midda labaad madaxweynaha soomaaliya ee, mid- jaariyadda soomaaliyeed ee magaalada britoria ee dalkan koonfur africa ayaa soo dhaweeyey wadahadalada jabuuti ugu furmay dowladda federaalk ee soomaaliya
waxay ahaayeen dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town oo soo dhoweeyey wadahadallada dhab u heshiisiinta ah ee jabuuti uga furmay dowladda federaalka iyo somalilan weli soo dhoweynta dadka soomaaliyeed ee wadahadalladaasi iyo aragtiyada ay ka dhiibteen ayaynu ku guda jirnaa bartamaha dalka haddaynu eegno gaar ahaan magaalada beledweyn shacabka soomaaliyeed ee ku nool ayaa iyaguna ra'yigooda ka dhiibtay waxa ayna ra'yigooda u cabireen sidan Ee, maanta aad ayay sharaf noogu tahay inaan ka hadalno mawduuca ee, maxaan ku idhahday shirka ka furmayo ee, jabuuti ee, ay isugu tegayaan madaxdii ee, soomaaliya ay ugu horreeyeen madaxweynihii soomaaliya iyo ra-iisul wasaarihii iyo dhammaan madaxdii ugu sarreysay dalka soomaaliya ee, ay ka qaybgelayaan ee, maamulkii ee, ee, somalilan aad ayaan uga faraxsanahay waxaan ka rajaynaynaa in maxaan ku idhahday ay ka soo baxdo soomaalinimo israac iyo inay ku guulaystaan ee midnimada soomaaliya ka wada shaqeeyaan dadku waa isku mid somalilan waa waa ku faraxsannahay inay maamulkooda adkeeyaan inay ma- maamul goboleed maxaan ku rahdaayey amnigooda sugto oo shacabkoodii hanto ay noqdaan waa ku soo dhowaynaynaa Ee, baarlamaanka soomaaliya dadka waa ka dhexeeyey markii hore oo awalba waxay ahaayeen soomaaliya ay ahaayeen intay ku leeyihiin ee, ee, beelaha kale ayay ku leeyihiin beesha afaraada iyaga ah maxaan ku rahdaayey saasay ugu qayb jireen markii hore waa qaybay ka ahaayeen haddana waxaanu leenahay walaalayaal soo raaca soomaaliya inay noqonin meel maxaan ku idhahdaye bahalagaleena meel kala gogoday meel dhibaato ka jirta inay noqonin dadnimadii soomaaliya iyo mudnaantii soomaaliya iyo soo celiya adinka awalba ahaayey dadkii ugu horreeyey xadaarada soomaaliya ayaad ahaydayn haddana waxaan idinka filaynaa inaad idii ilaah yidhaahdo ku guulaysan doontaan in midnimadii soomaaliya aad maxaan ku idhahdaye si buuxda gacmaha ugu qabsan doontaan haddii ilaah yidhaahdo anoo ku hadlayo magaca dhaqanka gobolka reer hiiraan anoo ku hadlayo waxaanu leenahay eh, soo dhowaada waa idin soo dhowaynaynaa madaxdii soomaaliyana waa idiin imaanaysaa raaca haddii la yidhaahdo insha allahu sirka labaadna waxaan rajaynaa haddii la yidhaahdo eh, in lagu qaban doono hargeyso iyo muqdisho in lagu qaban doono haddii la yidhaahdo, insha allah haddii la yidhaahdo halkaasi waxaa ka soo bixi doona haddii la yidhaahdo gacmo furan sax baa idinku soo dhowaynaynaa
waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo aragtidooda ka dhiibanayay sida ay u arkaan shirka dhabu heshiisiinta ah ee magaalada jabuuti ee caasimadda jamhuuriyadda jabuuti uga furmay madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan oo la doonayo in lagu dhammeeyo tabashada gobolada waqooyi ee dalka intaa ayaan kusoo afmeerayaa guud ahaanba barnaamijkii faaqidaada wararka anigoo shuceeb ayaa soo saaray halkan idinkala socodsiinaya tani kulantideena dambe nabadgelyo
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maaranta